بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nato oo wajahaysa shaki iyo kala fogaansho trump oo reer yurub uu sheegay inuusan difaaci doonin haddii ay soo ridaan diyaaradaha ruushka toni baler ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska oo maamulka trump u magacaabayo inuu noqdo xaakimka gumaysiga ee magaalada khaza tallaabadan oo lagu sifeeyey mid muujinaysa hagardaamada reer galbeedka ee qadiyadda filistiin iiraan oo ruushka la gashay heshiis ku kacaya wax ka badan labaatan bilyan oo dollar iyo dowladaha reer yurub oo dhafakaar ka qaaday tallaabadaasi maraykanka oo isugu yeeray guud ahaanba jenaraalada ciidan ee kaga sugan dunida daafaheeda iyo shir aan dhowaanahan la arag oo la doonayo inuu ka dhaco gudaha maraykanka haddaba maxay yihiin ajandayaasha ugu waaweyn ee lagu gorfaynayo maxaan ka naqaannaa taariikhda khaza ee astaanta u ah halganka iyo iska dhicinta gumaystaha heer mid ka mid a madaxdii soo martay yahuudda uu tamaniyey inuu hurdada ka soo tooso isagoo arkay khaza oo baddu ay liqday qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib duulaankii ballaarnaa ee mar kale ciidanka yuhuuddu ay ku soo qaadeen magaalada khaza kooxaha muqaawamada filistiin ayaa qaaday silsilada howlgalla ah oo ay ku beegsanayaan ciidanka gumaystaha weeraradan xooggoodana waxa ay ka dhacayaan waqooyiga qidaaca toddobaadyadii lasoo dhaafay ayay kooxaha wax iskacaabinta iyadoo adeegsanaya weeraro toos ah iyo sidoo kale hubka lagu beegsado taangiyada waxa ay fuliyeen weeraro xoogan xaafadda aridwaan ayaana ahayd halka ay ka dhacayeen howlgallada ugu badan ee muqaawamada maalinimadii shalay geesi dagaalyahan filistiini ah ayaa ku guulaystay in miino dhexda uu ka dhigo mid ka mid ah gaadiidka wax buruburiye ee cadowga halka isla daqiiqadaasi uu dagaalyahan kale oo filistiini ah uu qarxiyey taangi ay wateen ciidanka yuhuudda oo ah nuuca loo yaqaano mirkaafaha dhankeeda warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay muuqaal muujinaya qaar ka mid ah howlgallada xoogan ay ka fulinayaan waqooyiga magaalada khaza ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa bishan gudaheed wuxuu mar kale duulaan ballaaran uu ku soo qaaday waqooyiga magaalada khaza isagoo adeegsanaya kumanaan ka mid ah ciidankiisa diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale boqolaal gaadiidka gaashaaman ah kooxaha muqaawamada oo marka hore aan ka jawaab celin weerarada ay yuhuudda soo qaadeen ayaa markaan bilaabay inay fuliyaan weeraro ku dhufooka dhaqaaqa ah oo khasaare lagu gaarsiinayo askarta cadowga dhanka kale ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu oo ka qaybgelayay sharka siddeetan iyo labaad ee waxaa loogu yeero golaha gaalada qaramada midoobay ayaa fadeexad xoogan kala kulmay magaalada new york kadib markii la soo gaaray xilligii uu netanyahu jeedin lahaa khudbaddiisa ayaa inta badan xubnihii ka tirsanaa qaramada midoobay howlka isaga dareereen sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday netanyahu ayaana waxa ay muujinayeen cer iyo argagax xoogan oo ka muuqday inta ay socotay khudbadiisa ayuu eedeyn xoogan waxa uu ugu jeediyey dowladihii dhowaan aqoonsaday dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo laga barbardhiso midda yahuudda isagoo sheegay in dowladahaasi ay si hooste ula soo xidhiirayaan una mahadcelinayaan balse marka ay warbaahinta joogaan ay dhaleecinayaan tallaabada ay qaadeen faransiiska kanada ustaraaliya iyo sidoo kale ingiriiska waxa uu ku tilmaamay mid khalad ah isagoo sheegay in dadka falastiiniyiinta ah iyaguba aysan ogoleen in laga barbardhiso dowlad ay leeyihiin dadka yahuudda ah
This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state. They did so after the horrors committed by Hamas on October 7th, horrors praised on that day by nearly 90 toddobaadkan waxay dowladaha faransiiska ingiriiska austreeliya kanada iyo dowlado kale ay aqoonsadeen dowlad ay filistiiniyiintu leeyihiin weliba si shuruud la'aan ah tallaabadaas waxay qaadeen kadib markii ay xamaas geysatay dhibaatadii toddobadii oktoobar maalinkaas oo dhibaatadii ay dhacday ay u dabaaldegeen boqolkiiba sagaashan dadka filistiiniyiinta ah aan mar kale ku celiyo waa boqolkiiba sagaashan dadka filistiiniyiinta ah waxay taageereen weerarkii toddobadii oktoobar intaas oo keliya kuma aysan ekaan oo way u dabaaldegeen waddooyinka ayna isugu soo baxeen iyagoo xalwiyaad qaybinaya arrintaas waxay ka dhacday khaza yahuudda iyo saamara oo aad idinku u taqaanaan daanta galbeed waa isla waddadii ay ugu dabaaldegeen kow iyo tobankii sebteembar waddooyinka ayay isugu soo baxeen oo macmacaan ayay qaybinayeen ma og tihiin waxay ka dhigan tahay aqoonsiga dowlad ay filistiiniyiintu leeyihiin waa risaalo cad oo bixinaysa in la dilo dadka yuhuudda ah laakiin anigu fariin ayaan u dirayaa hoggaamiyaashaas waxaana leeyahay markii argagixisada ugu weyn ee dunida ay geysata fal wuxuushnimo ah ayaad ogaan doontaan inaad gasheen fal qaldan qaarkiin wuxuu dhiirinayaa argagixisada ka soo horjeeda yuhuudda ah waxaana idinku noqon doontaa middan bar madow oo ceeb ah oo idinku taalla laakiin waxay dhihi doonaan isug ra-iisul wasaare annagu waxaan aaminsannahay xalka labada dowladood iyo in yuhuudda iyo filistiiniyiintu ay si nabad ah u wada noolaadaan iyagoo dhinaca isku haya laakiin hal mushkilo ayaa jirto filistiiniyiintu ma ahan kuba aaminsan xalkaas in peace with the Palestinian state. There's only one problem with that. The Palestinians, they don't believe in this solution.
netanyahu sidoo kale inta uu hadlaya waxa uu soo hadal qaaday joojinta dagaalka khaza isagoo sheegay inay joojinayaan kadib markii la fuliyo shuruuddooda oo ay ka mid tahay in hubka ay dhigaan kooxaha muqaawamada filistiin sidoo kalena ay wareejiyaan maamulka qidaaca maamulka maxamuud cabbaas ee dowladnimada loo aqoonsaday ayuu ku sheegay mid maqaarsaar ah oo sidoo kale faasid ah aanana awoodin in uu maamulo deegaanada uu hadda gacanta ku hayo netanyahu ayaana si dadban waxa uu u weeraray sidoo kale dowladaha dawaaqida carbeed dhankiisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in afartii maalin ee lasoo dhaafay uu hogaaminayay kulamo xidhiir ah oo looga hadlayay sidii loo joojin lahaa dagaalka khaza tallaabadaas oo uu sheegay inay iska kaashanayaan dhammaan dowladaha gobolka sidoo kalena wadahadalladu ay qayb ka yihiin maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin trump oo hadlayay ayaana sheegay inuu doonayo inuu arko dagaalka khaza oo lasoo gebagabeeyo muddo siddeed bil ah uu xukunka joogay ayuuna sheegay inuusan yaraysan wax dadaal ah sidoo kalena uu ka shaqaynayo sidii gebi ahaanba dagaalka qidaaca ka socda loo joojin lahaa isagoo hadlaya ayuu yidhi aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo dadaalada lagu doonayo in dagaalka khaza lagu joojiyo dadaaladaas ayuuna sheegay inuu sii wadayo ilaa natiijo fiican laga gaaro بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب maraykanka ayaa isugu yaray guud ahaanba jenaraalada ciidan ee kaga sugan daafaha dunida iyadoo la filayo in kulan aan caadi ahayn uu ku dhex maro gobolka virginia ee dalkaasi haddaba muxuu yahay ajandaha shirkan xilli dhowaan uu trump magaca ka bedelay wasaaradda gaashaandhigga una bedelay wasaarad dagaal qodobkaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa nato oo wajahaysa shaki iyo kala fogaanshiyo iyo donald trump oo reer yurub u sheegay inuusan difaaci doonin haddii ay soo ridaan diyaaradaha ruushka waxaase la isweydiinayaa ma taageero dadban oo uu maraykanku siinayo ruushka mise iska indhitirid siyaasadeed oo ay ku gadaaman yihiin dana fara badan sida ay wargeysyo badan ay daabaceen saacadihii lasoo dhaafay donald trump madaxweynaha maraykanka ayaa u sheegay dalalka nato inay soo ridi karaan diyaaradaha ruushka haddii ay ku soo xadgudbaan hawadooda balse waxa uu diiday ballanqaad ah in ka maraykan ahaan ay garab istaagi doonaan waddankii soo rida diyaarad ay leedahay xukuumadda moscow middaas oo durbadiiba gudaha nato gaar ahaan dalalka ku dhow xuduudka ruushka ay ka muujiyeen walaac ballaaran sida la caddeynaya xaaladdan waxay soo bandhigtay mid ka mid ah ujeeddooyinka ruushka uu ka lahaa in diyaaradihiisa muddooyinkii lasoo dhaafay oo idil uu u dira hawada qaar ka mid ah dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta nato oo ay Poland ugu horeyso waana in la soo dedejiyo kala shakiga isbahaysiga dhexdiisa ka jira waddan welibana uu isku dayay in isagu uu maareeyo umuurihiisa taasoo ugu dambayn sababi doonta burburka nato taasina waa hadafka ugu weyn ee uu leeyahay faladamir Putin iyo inta ka soo horjeeda guud ahaan siyaasadda reer Yurub marka xaaladdu halkan ay maraysa ayaa lagu waramayaa in tani dad badan ay soo xusuusisay dhacdadii la diiwaangeliyey sannadkii laba kun shan iyo toban ee dhex martay nato iyo ruushka kadib markii turkigu uu soo riday diyaarad dagaal oo uu ruushku leeyahay nooceeduna uu ahaa s u labaatan iyo afar kadib tallaabadan ankara waxay wajahday cara siyaasadeed iyo ciqaab dhaqaale oo kaga timid dhanka moscow halkii ay waddamada kale ee nato qaybta ka ah u soo gurman lahaayeen turkiga dheg jalaq uma siin oo dhabarka ayay aadiyeen ordogan isbahaysiga ayaana ka gaabsaday in falcelin uu ka sameeyo tallaabooyinkii turkiga uga imaanaya dhanka ruushka taasoo ankara ka dhigtay mid nugul oo weerar kasta u furnayd xilligaas ilaa ugu dambayn ordogan uu ku qasbanaaday inuu qaato go'aan siyaasadeed oo uu ku raaligelinayo putin waxaana ugu dambayntii qaboobay xaaladda labada dhinac turkiga ayaana bilaabay inuu xoojiyo xidhiirka ruushka isagoona iibsaday nidaamka difaaca ruushka ee s afar boqol maadaama ay ankara u caddaatay in wax isku hallayn militari ama siyaasadeed aysan lahayn gaashaanbuurta nato waxbana aysan u soo kordhin ka mid ahaanshiyaheeda ururkan xilligii ugu adkaana ay aragtay wejiga dhabta ah ee gaashaanbuurta nato haddaba maanta dalalka bariga yurub waxay si hordhac ah u wajahayaan xaalad la mid ah middan mana haystaan awood siyaasadeed ama difaac oo ciidan taasoo ku filan ruushkuna waxa uu marba marka ka dambaysa hawadooda u dirayaa diyaarado dagaal oo qaab daandaansi militari ah si keliya ay u qaadaan tallaabo taasoo ay muuqata ayaa la yidhi waxa ka dhalan kara waxayna hadda su'aalo fara badan dul hooganayaan masiirka nato iyo qaabka uu isbahaysigan cagaha dhulka ugu sii hayn karo marba haddii meesha uu ka baxay ballanqaadkii ahaa difaac wadajir ah haddii dal ka mid ah gaashaanbuurta nato lagu qaado weerar militari ama tallaabo siyaasadeed ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska tony blair oo uu maamulka trump u magacaabayo inuu noqdo hogaamiyaha kumeelgaarka ah maamul uu doonayo maraykanka in uu ka hirgeliyo gudaha marinka khaza iyo tallaabadan oo lagu sifeeyey mid ka mid ah hagardaamooyinka reer yurub ay doonayaan in mar kale ay dhexda ka geliyaan muslimiinta reer filistiin warbixinna uu baahiyey wargeeska wall street journal ayaa shaaca ka qaaday in maamulka donald trump uu qorsheenayo in tony blair oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ingiriiska uu u magacaabo in uu hogaamiyo maamul cusub oo kumeel gaar ah oo la doonayo in laga dhiso gudaha marinka khaza qorshahan oo weli hordhac ah ayay majalladdu sheegtay in blair uu madax u noqon doono hay-ad cusub oo lagu magacaabo maamulka kumeel gaarka ah ee caalamiga ah ee khaza waxaana la socon doona ninkan oo arrinkan la gardaadin doona ciidamo carbeed oo caloosho dushaqaystayaal ah kuwaas oo laga kala keeni doono dalal kala duwan waxauna maamulkan uu hogaaminaya tony blair uu jiri doonaa ayaa la yidhi muddo sannad ah isagoo ugu dambayn ninkan maamulka gacanta u gelin doonaa shakhsiga loo doorta nidaamka cusub ee khaza ay doonayaan in ay ka dhisaan gaalada kaasoo iyagoo ay raalli ka yihiin islamarkaana u jajaban danahooda waxaa warbixinta oo sii socota lagu yidhi qorshahan oo weli wajahaya caqabado badan ayaa ah mid u baahan oggolaanshiyaha ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo sidoo kale xamaas waxaana jira shuruudo badan oo ay ugu horrayso in xamaas ay sii deyso maxaabiista gacanta ay ku hayso islamarkaana ay hub ka dhigto sidoo kale maamulka trump ayaa qorshahan doonaya in uu kaga hortago dhisidda dowladda ay u madax bannaan yihiin filistiiniyiinta oo aysan ka marnayn kooxaha muqaawamada filistiin wargeeska hartis ayaana caddeeyey in madaxweynaha maraykanka uu si xoogan u saluugsan yahay tallaabooyinka ay qaadayaan dalal ay ugu horreeyaan kanada iyo ingiriiska taasoo ay ku sheegeen in filistiin ay u aqoonsadeen dal madax bannaan si kastaba ha noqotee magacaabidda tony blair ayaa loo arkaa tallaabo muujinaysa hagardaamo kale oo ay reer galbeedku doonayaan in mar kale ay dhexda ka geliyaan qadiyadda filistiin iyo shacabka muslimka ah ee ku nool marinka maadaama khaza la doonaya in mar kale gacanta loo geliyo maamul shisheeye oo beerdoox mooyey aanan laga sugayn barwaaqo raagta iiraan oo ruushka la gashay heshiis ku kacaya wax ka badan labaatan bilyan oo dollar iyo reer yurub oo arrinkan dhakafaar ka qaaday sida wargeeska newsweek uu baahiyey waddamada iiraan iyo ruushka ayaa ku dhawaaqay inay gaareen heshiis ku kacaya lacag gaaraysa ilaa shan iyo labaatan bilyan oo dollar kaasoo ay ku dhisi doonaan ilaa afar warshadood oo tamarta nukliyarka ah lagana hirgelin doono koonfurta iiraan gaar ahaan gobolka harmajaan warbixinta ayaa sidoo kale tibaaxday in heshiiskan uu u taagan yahay ballaarinta iskaashiga labageesoodka ah ee nukliyarka ee dhex maraya tehraan iyo moscow taasoo sare u qaadi doonta walaaca reer yurub ee iiraan marka laga hadlayay in si degdegsiimo ay ku laran tahay ay u soo saartaan awood nukliyar ah waxaa mashruucan hagi doona shirkadda ruushka ee rasatom waxaana lagu wadaa in warshaddan ay dhalin doonto koronto gaaraysa halkii mar ilaa shan kun oo megawayt taasoo shinjibaar ka badan awoodda hadda laga hela buushahar oo ah xarunta ugu awoodda sarrayse ee nukliyarka iiraan xukuumadaha tehraan iyo moscow ayaa sidoo kale wada gaaray is-afgaradyo istaraatiiji ah oo aanan bannaanka loo soo bixin faahfaahintiisa oo dhammaystiran waxauna faladimiir putin saacadihii lasoo dhaafay si toos ah ula hadlay dhiggiisa shiinaha shin jinbin iyagoona wada lafaguray arrimo fara badan oo la sheegay in ganafka ay ku dhufan doonaan tallaabooyinka iiraan ay ka wajahaysa dhanka reer yurub haba ugu horraysay cunaqabataynta taabanaysa dhinacyada kala duwan maraykanka oo isugu yaray guud ahaan jenaraalada ciidan ee ku sugan dunida daafaheeda iyo shir dhowaanahan aanan la arag noociisa oo la doonaya in lagu qabto gudaha dalka maraykanka haddaba maxay yihiin ajandayaasha ugu waaweyn ee la doonaya in la gorfeeyo wargeysyo ay ka mid yihiin washington post iyo new york times ayaa daabacay warbixin ay ku sheegayaan in xogayaha difaaca maraykanka beta hagesed uu soo saaray amar deg deg ah oo loogu yeeray ilaa boqolaal jenaraal iyo saraakiil amerikaan ah oo ku kala firiirsan waqti xaadirkan dunida daafaheeda kuwaasoo loo diray warqado loogu sheegaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isugu yimaadaan gudaha dalka maraykanka waxay warbixintu caddaynaysaa in la doonaya in la qabto shir weyn oo ka dhici doona saldhigga ciidanka badda maraykanka ee quantico ee ku yaalla gobolka virginia waxaana la qorsheenayaa in kulankan uu dhaco toddobaadka soo aadan gaar ahaan maalinimada talaadada xogta wargeysyada oo sii socota ayaa tilmaamaysa iyadoo soo xiginaysa ilo sirdoon iyo saraakiil amerikaan ah in ajandayaasha kulankan uu daaran yahay ilaa hadda aanan la keen bannaanka taasoo dhalisay walaac iyo shaki ka dhex abuurmay gudaha ciidanka maraykanka waana arrin muujisa ayaa la yidhi in xogayaha difaaca maraykanka oo mar aanan fogeyn xilal sarsare ka qaaday saraakiil muhiim ah in mar kale uu doonaya in isbeddel iyo isku shaandheen uu ku sameeyo taliska kala duwan ee baantigoonga maraykanka waxay xogta oo sii socota tibaaxaysaa in dibadda aanan la soo dhigin arrimaha ugu waaweyn ee lagu gorfeyn doono kulankan in ay dhalisay in khubarada iyo falanqayaasha milatari ay sameeyaan saadaalinno kala duwan iyagoo qaarkood sheegaya in maraykanka uu walaac xooggan ka qabo khataro waaweyn oo uga iman kara dunida daafaheeda wakhti xaadirkan maadaama xukuumadda trump oo weli aanan dhammaysan sannadkeedii ugu horraysay ay siyaasad ahaan ka buskicisay oo faraha ay la gashay dalal kala duwan oo dunida daafaheeda dhaca wargeeska new york times warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu yidhi go'aankan ayaa yimid iyadoo maraykanka uu wajahaya culaysyo dhanka dibadda ah oo fara badan sida xiisadaha sii kordhaya ee bariga yurub bariga dhexe iyo aasiya halkaas oo dalal ay ka mid yihiin ruushka shiinaha iyo iiraan ay si joogto ah ula loolamayaan xukuumadda washington gunaanadkii warbixintu waxay leedahay warbixintan oo ay qalinka u qaateen wariyaal khibrad dheer u leh arrimaha amniga iyo difaaca ayaa tilmaamaysa in kastoo la waaye xog buuxa oo ku qotanta ajandaha ugu weyn ee uu daaran yahay kulankan ayay isugu imaanayaan guud ahaan jeneraallada ameerikaanka ah ee ku sugan dunida daafaheeda haddana waxaa jirta in shirkan uu durbadiiba noqday arrin muhiim ah oo saamayn buuxa ku yeelatay miisaska siyaasadda caalamka su'aalo fara badanna ay dul hooganayaan oo ay ka mid yihiin ma isku shaandheen ayaa la doonayaa in mar kale baantigoonga lagu sameeyo mise trump ayaa markan danaynaya in uu la soo shirtago siyaasad militari oo ka duwan middii hore waase laga dhursugi doonaa wixii soo baxa guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin diiradda saaraysa taariikhda khaza ee astaanta u ah halganka iyo iska dhicinta gumaystaha heer ra-iisul wasaarihii hore ee sahaynada uu tamaniyey in uu soo tooso iyadoo baddu ay khaza liqday waxaa halkan inooga soo jeedinaya warbixintaas walaalkeen xaaris cabduqaadir
ghaza waa magaalo muhiim ah oo ku taala cirifka koonfureed ee xeebta bari badda mediteraneanka waana xarunta gobolka ama marinka khaza waa mid ka mid a magaalooyinka ugu muhiimsan ee dhulka filistiin waxaana ay leedahay taariikh dheer muhiimad istaraatiiji ah iyo doorka dhanka dhaqaalaha iyo mid kasta caabinaya caanka ku tahay magaaladan waxa ay ku taalaa waqooyiga marinka khaza waxaana qiyaastii toddobaatan iyo sideed kilomitir ee dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada qudus ee ku jirta ixtilaalka waxay waqooyiga magaaladan ay xuduud kala leedahay khazada waqooyi koonfur waxaa ka xiga gobolka dhexe barina waxaa uga beegan deegaano ay yahuudda xoogga ku haystaan halka galbeedna ay uga beegan tahay badda mediteraneanka cimilada khaza waa mid dhexdhexaad ah oo saameyn ku leh badda mararka qaarna waxaa saameeya cimilada lamadegaanka heerkuulka celceliska sida sanadlaha ah waa labaatan darajo iyadoo febraayo ay tahay bisha ugu qabowga badan waxaana lagu qiyaasaa darajo ahaan xilligaasi afar iyo toban dhibic shan darajo halka bisha ugu kulul ee magaaladan ay tahay agosto islamarkaana uu kuleelku gaarayo shan iyo labaatan darajo roobabku waxa ay gaaraan celcelis ahaan afar boqol oo milimitir sanadkii sida ku cadtira koobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey sanadkii labada kun afar labaatanka waxaa magaalada khaza dadka degan lagu qiyaasaa lix boqol sagaashan afar kun oo qof taas oo ka dhigaysa magaalada ugu dadka badan marinka khaza marka laga hadlayo taariikh ahaan magaca magaaladan waxay khaza soo martay maraaxil kala duwan iyadoo ay lahaan jirtay magacyo kala duwan sida xilligii kancaaniyiinta oo loogu yeeri jiray hazati xilligii faraacinaduna waxay caan ku ahayd magaca khazatu aashuuriyiinta ee dhankooda waxay ula baxeen magaca cizati oo ay ugu yeerayeen waxaa sidoo kale xaqbadii silibiyiinta ay gaaladu ku magacaabayeen magaaladan khadaras magaca khaza ee ay ilaa hadda xambaarsan tahay magaaladan ayaa ah kan ay ula baxeen carabta iyo muslimiinta macnaha magacan ayaa ah mid lagu kala aragti duwan yahay taariikyahanada qaar waxa ay sheegaan in magaca khaza uu macno ahaan muujinayo xoog iyo difaac halka aragtiyo kalena ay tilmaamayaan in khaza ay la macno tahay astaan gaar ah ama uu yahay mid magaalada siinaya macno muujinaya in ay tahay mid ka soocan magaalooyinka iyada kasoo hara dhanka kale waxay magaalada khaza ahayd mid ku suntan horumarka waxaana ay lahayd muhiimad dhanka dhaqaalaha sababo ku aadan iyadoo ay ku yaalaan xarumo dowladeed shirkado iyo warshado badan suuqyo iyo xarumo ganacsi sidoo kale magaalada khaza waxay caan ku ahayd ilaa sannado ka hor yacni inta uusan bilaaban cudwaanka yahuudda ee hadda socda waxsoo saarka dalagyo kala duwan oo in badan oo ka mid ah ay baabi'iyeen weerarada bahalnimada leh ee yahuudda beeraha magaalada khaza waxa ay soo saarayeen xaddi aad u badan oo dalagyada sida qamadiga canabka liinta yaanyada stroberiga iyo sidoo kale geedaha saytuunka dhanka xoolaha la dhaqdo waxay khaza caan ku ahayd dhaqashada ariga iyo lo-da xagga warshadahana waxay magaaladu lahayd warshado soo saara saabuunta dhoobada maqaarka dharka iyo dhinacyo kale oo caan ku ahaa farsamada gacanta iyo soo saaridda alaabaha guryaha dhanka kale ilaha ugu badan ee iyana qaybta ka ahaa meelaha ay kasoo xaroodaan dhaqaalaha magaaladan waxaa ka mid ahaa kalluumaysiga iyo dalxiiska sida xeebta mediterranean-ka oo aada loo isticmaalayay halkaas oo ay ku yaaleen hoteelo iyo maqaahiyaha oo ay sii dheer yihiin dhaqdhaqaaqii kalluumaysiga oo halkaas laga dareemayey hase ahaatee maanta muddo ku dhowaad laba sano waxay khaso wajahaysaa saameynta ka dhalatay go-doomin iyo cudwaan aan waxba loogu reeban kadib weerarkii yahuudda ay kusoo qaadeen magaaladan wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatan taas oo burburisay dhaqaalihii magaaladani khaza waxaa dhanka kale la tilmaamaa in ay tahay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu horreeyey ee laga dhiso duniyada waxaana la qiyaasaa in la aasaasay qarnigii shan iyo tobnaad ee ka hor taariikhda miilaadiyada waxaa degay magaaladan kancaaniyiinta waxaana la sheegay in qiyaastii sanadka saddex kun toddoba boqol iyo kontonkii ka hor miilaadiyada ay jirtay magaalada khaza waxaa muddada ay dhisan tahay soo saldhigtay imbaraadooriyado iyo dowlado badan laga soo bilaabo xilligii faraacinada roomaanka ilaa cuhmaaniyiinta iyo wixii ka dambeeyey oo mar kale soo cagadhigteen gumaystayaashii sida ingiriiska iyo yahuudda oo weli isku dayeysa inay gacanta ku dhigto dhulkaasi kana barakiciso muslimiinta degan taariikhda dhow waxay magaalada khaza gashay gacanta gumaystihii ingiriiska sannaddii kun sagaal boqol toddoba-iyo tobankii waxay run ka hor burburkii dowladda cuhmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii ugu dambeysay ee muslimiinta sannaddii kun sagaal boqol toddoba-iyo lixdankii wixii ka dambeeyey waxa ay magaaladan hooya astaan u noqotay wax iska caabinta hase ahaatee waxaa saameyn adag ku yeeshay go'doomin iyo dagaalo tan iyo labada kun toddobadii ay martigelisay magaaladani waxaana duqeymaha iyo cudwaanka yuhuudda ay magaaladan u geysteen burbur xoogan oo dhan weliba ah kadib weerarkii toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatan ee ay qaadeen dhallinyarada muqaawamada filistiiniyiinta yuhuudda waxay bilowday weerar baahsan oo dhulka cirka iyo badda ah oo lagu qaaday magaalada khaza iyo deegaanada kale ee marinka si gaara waxaa loo beegsaday muddada ku dhow labada sano oo uu socdo cudwaanka yahuudda magaalada khaza iyadoo duqeymuhu ay bartilmaamisanayeen burburin iyo baabi'ina u geysanayeen xarumaha muhiimka ah sida isbitaalada oo laga xusi karo isbitaalkii weynaa ee ashifa kaas oo lagu burburiyey duqeyn bahalnimo ah oo ay ku nafwaayeen boqolaal muslimiin ah sidoo kale waxaa la burburiyey masaajid aad u fara badan oo ku yaalay magaalada khaza goobaha ku burburay duqeymaha cadowtooye waxaa qayb weyn ka ah dugsiyada iyo xeryaha qaxootiga guryaha dadka iyo sidoo kale xarumo kale oo muhiim ah sida goobo lagu qaybinayay raashiin iyo kuwo kale oo ay hoy ka dhiganayeen boqolaal qoys oo kusoo barakaacay marka laga hadlayo xaafadaha iyo deegaanada ay ka kooban tahay khaza waxaa ka mid ah xaafado caan ah sida ashujaaciya oo taariikh ahaan saldhig u ahayd dagaalada iyo dhacdooyinka wax iska caabinta ee ka dhanka gumaystaha yahuudda xaafadaha kale waxaa ka mid ah atufaax arrimaal oo iyadu ahayd xarun ganacsi balse uu burbur xoogan kasoo gaaray weerarada yahuudda azaytuun waa mid ka mid a deegaanada qadiimiga ah ee khaza waana xaafado ballaaran oo ay ku yaalaan goobo taariikhi ah xaafadaha addaraj sabra tel alhawa sheekh aljiin iyo annasr ayaa iyana ka mid ah xaafadaha magaaladan dhammaantoodna waa aagag si daran ay u beegsadeen culammada yahuudda dhanka xeryaha waxaa ka mid ah muqayamka ashaadi oo la aasaasay sannaddii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii sanad kadib markii lagu dhawaaqay dhismaha waxaa loogu yeero israa'el oo ah maamulka yahuudda si xaryahan hooy loogaga dhigo dadka laga soo berkiciyay dhulka yahuudda xoogga loogu diigaameeyey ugu dambeyn marka laga hadlayo goobaha taariikhiga ee ku yaal magaalada khaza masjidka alcumari waa masjidka ugu weyn ee ku yaal magaalada khaza iyo mid ka mid ah saddexda masjid ee ugu waaweyn masaajida ku yaal dalka filistiin hamaam asamra oo ahayd goob dhaqameed la dumiyey sannaddii labada kun saddex iyo labaatan inta uu socdo cudwaanka yahuudda waa mid ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee magaaladani ay lahayd labada jaamacadood ee ugu muhiimsan marinka waxay ku yaaleen magaalada khaza majmaca ashifa oo ah isbitaalka ugu weyn khaza iyo sidoo kale suuqyada iyo dhismayaasha cuhmaaniyiinta kuwaasoo iyana muujinaya dhaxalka taariikhiga ah ee weli ku dambeeya marinka khaza muddo laba sano oo ay ka harsan tahay keliya wax ka yar laba toddobaad waxaa magaalada khaza ay wajahaysaa burburin xoogan iyo duqeymo cadowtooyaha oo yahuud ay ku bartilmaameysanayso shacabka magaaladaasi waxaana duqeymaan ku nafweeyey tobanaan kun iyada ay ku dhaawacmeen boqolaal kale halka burburka dhismayaasha ee goobihii muhiimka ahaana ay yihiin caqabado kale ay wajahayaan shacabka khaza ee weli ku hoosnool duqeymaha cadowga kuwaas oo ay usii dheer yihiin go-doominta gaajiysiinta dhibaatooyinka nololeed oo aan allah uga rajaynayno inuu ka feedo islamarkaana uga argudo cadowgooda isugu jira yahuudda nasaarada iyo dabdhilfyadooda murtadiinta ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى